aadan oo wanaagsan waa mar kale iyo barnaamijkeenii toddobaadkii tegey iyo soomaaliya guud ahaan barnaamijkeenii toddobaadkii tegay iyo soomaaliya ayaa waxaa magaalada muqdisho ku soo diyaariya waryaheena maxamed kaafi waxaana magaaladan atlaanta ku qaabila yuusuf sheekh cadow waxaana halkan idinka soo jeediya anigoo cabdilcasiis siidi bilooyinkii lasoo dhaafay ayaa waxaa guud ahaan magaalada baydhabo caasimadda koonfur galbeed soomaaliya ee kumeel gaarka ah ka socday soo xulidda xildhibaanada baarlamaanka uu yeesho maamulka koonfur galbeed taasi oo sida ay dad badani sheegayaan caqabado aada u ballaarani ay ka haysato dhinaca soo xulista iyo weliba awood qaybsiga ku salaysan dhanka beelaha haddaba taasi ayaa waxaa magaaladaasi u booqday liajligeeda ra-iisul wasaare xigeenka dowladda soomaaliya sidoo kale ra-iisul wasaaraha dowladda soomaaliya halka nicolas kiina uu lugta sii mariyey magaaladaasi baydhabo iyagoo intuba sida lagu soo waramayana ay howlo furdaamin ah ka wadeen gudaha magaalada baydhabo sidii beeqaha qaar ee diidan qaabka loo xulayo maamulkaasi cidda xildhibaano u noqon lahayd loogu qancin lahaa sida xaaladdu ay noqonayso haddaba arrimahaasi iyo waxa sidoo kale ku weegaarsan ayaa waxaa waryaheena magaalada muqdisho maxamed kaafi waraysi arinkaasi kala yeeshay aadan xasan geesey oo isagaa wariye madax bannaan kuna sugan magaalada baydhabo aadna ugu duun daloola waxa ka socdo magaalada baydhabo maxamed kaafi sheegk aad aad u mahadsan tahay waxaa magaalada baydhabo ee xarunta kumeelgaarka maamulka koonfur galbeed soomaaliya ana xarunta gobolka baai ka soconayay muddooyinkii u dambeeyey ifafaalle ku aadan hanaanka soo xulista xildhibaanada baarlamaanka ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya odayaasha dhaqanka ee ku howlan soo xulista xildhibaanada waxaa loo qaybiyey foomamkii kamid noqoshada xubnaha xildhibaanada baarlamaanka ee maamulka koonfur galbeed maxmed kaafi waxaa xusin mudan weli odayaasha dhaqanka qaarkood ma aysan bixin foomamkaasi waxaana sidoo kale odayaasha qaarkood oo foomamka bixiyey ay sheegayaan in ay soo dhamaystiri doonaan soo xulista xildhibaanada baarlamaanka ee koonfur galbeed soomaaliya maxamed kaafi sidoo kale magaalada baydhabo ee xarunta kumeelgaarka maamulka koonfur galbeed soomaaliya muddooyinkani waxaa kusoo qulqulaya siyaasiyiin iyo wufuud dowladaha caalamka ka socda ay ka mid tahay midooda yurub wafdi ka socday iyo ergeyga gaarka qaramada midoobay u qaabilsan raisamaha soomaaliya ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ayaa sidoo kale baydhabo soo gaaray iyo xubno ka tirsan baarlamaanka soomaaliya madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya ayaa intiba baydhabo kusoo dhaweeyey waxaana guud ahaan siyaasada koonfur galbeed soomaaliya marka rosa ay u muuqataa mid kasii kobcaysa hanaankii hore walow maamulka koonfur galbeed soomaaliya oo hadda sanad jira aanu weli dowladiisa dhamaystirnayn waa ta aadan geese waxaan rabaa inaan ku weydiiyo marka waxaa jira warar sheegaya in mas-uuliyiinta tegay baydhabo ay dhammaantoodba u tegayeen sidii isqabqabsiga soo xulista baarlamaanka loo xalin lahaa marka arrimahaasi maxaa ka jira adigu ogaantaada waa mahadsan tahay waxaa xusid mudan in deegaanada koonfur galbeed soomaaliya qaarkood gaar ahaan gobolka bakool dad ka soo jeeda ay sheegayaan in aanay ku qanacsanayn hanaanka qaybsiga ee baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya sidoo kale beelo qaar ayaa wax tabanaya oo sheegayaan in aanay xuquuqdooda helin balse waxaa la dhihi karaa in odayaasha badankood ay heleen foomamkii kamid noqoshada xildhibaanada baarlamaanka ee koonfur galbeed soomaaliya oo ay beelooda horgeyn lahaayeen ayadoo weli cawashooyinka ay iska sii badan yihiin haddana waxaa maamulka koonfur galbeed soomaaliya mar su-aalo wax laga weydiiyey arrintaasi ay sheegayaan in ay wadaan ifafaallo ku aadan sidii arrimahaasi loo xalin lahaa odayaasha dhaqanka koonfur galbeed soomaaliya oo afhayeen u yahay malaaqdarow yacquub oo aan mar la xiriray waxa uu ii xaqiijiyey in odayaasha wax tabanaya ay miiska hadwadahadalka uga yeereen islamarkaana awood qaybsiga ay kule ku leeyihiin koonfur galbeed dadka kasoo jeeda ayadoo ifafaalo noocaasi uu jiro haddana waxaa sii badanaya cabashada ballaaran ee loo jeedinayo maamulka koonfur galbeed soomaaliya ee ku aadan hanaanka awood qaybsiga sidoo kale waxaa la sheegayaa in aada la isugu haysto xubnaha baarlamaanka ee deegaanada gobolka shabeellaha hoose sida loo qeybinayo arrimahaasi maxaa ka jira aadan aadaad u mahadsan tahay qaar ka mid oo odayaasha dhaqanka ee gobolka shabeellada hoose ka soo jeedo oo aan wax ka weydiiyay arrimahaasi waxay sheegeen in ay aada ugu qanacsan yihiin hanaanka loo qeybiyay baarlamaanka balse ay tahay cabashada ballaaran halka ay ka taagan tahay degmooyin ka mid ah iyo deegaano ka mid ah gobolka bogool sida caato iyo iyo deegaano kale oo gobolka bogool ka tirsan oo xildhibaanada baarlamaanka qaar ee deegaanadaas kasoo jeedana ay sheegayeen in awood qaybsigii xildhibaano ay ku lahaayeen dadka deegaankaasi ay meel looga dhacay oo deegaanadaas ay kamid ka yihiin caato yeed iyo ceel berte oo dhammaantood ka tirsan gobolka bokool waxaana odayaasha dhaqanka koonfur galbeed soomaaliya qaarkood arrintaas ay ku micneeyeen inay tahay arrin loogu gol leeyahay carqaladeyn maamulka koonfur galbeed la carqaladeynayo balse ay dadka deegaanadaas kasoo jeeda ay heleen oo xubnihii ay ku laayeen baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya balse lama xaqiijin karo waxa ay odayaasha dhaqanka koonfur galbeed sheegayaan walow ay barbar socoto caabashada dadka deegaanadaas ay jeedinayaan ugu dambeyn waxaan rabaa inaan ku weydiiyo ma jir ma jiraa xilli la rajaynayo in soo xulista baarlamaanka ee maamulka koonfur galbeed lasoo dhameeyo ama lasoo afjaro aadaad u mahadsan tahay madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya shariif xasan sheekh aadan mar waliba waxa uu shaacinayaa in xiliyada ugu macquulsan lasoo dhamaystiri doono baarlamaanka koonfur galbeed islamarkaana la shaacin doono sidoo kale odayaasha dhaqanka ayaa arrintaas sheegaya balse maxmed kafiow lama saadaalin karo xilliga kama dambaysta ee xildhibaanada koonfur galbeed soomaaliya la shaaciyo